أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkuga henan waxaa ka mid ah faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose wafdi ka socda dowladda xabashida itoobiya ayaa soo gaaray magaalada muqdisho xilli murtad gargurta xukuumadda adis ababa u saxeexay qaadashada badda soomaaliya ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka riddadu si bareer ah ugu dhaawaceen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falka ay geysteen murtadiinta wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta
عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي qodobadii warka ugu darkorona ayay intaasi ahaayeen haatana isagiyo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ayaa laba qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa burundeeska oo ku lugeynayay deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay waxaana qaraxaasi ku bakhtiyey laba askari oo burundees ah dhanka kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay kamiin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka tuulada kaaytooy ee hoostagta degmada jannaale dhimashadu waa hal murtad oo ahaa sarkaal taliya hurin ah oo lagu magacaabi jiray xooriye dhaawacuna waa saddex askari oo murtadiin ah wafdi ka socda dowladda xabashida itoobiya ayaa soo gaaray magaalada muqdisho xilli murtad garguurta xabashida itoobiya u saxiixay qaadashada badda soomaaliya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi noo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa durbo bilowday in magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kusoo dhaweyso madax sare oo ka socota dhanka itoobiya xilli xabashadu loo rumeeyey riyadii ay ku taamayeen oo ahayd inay helaan qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee soo gaaray taliyaha ciidanka xukuumadda kaafiradda itoobiya wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kale oo dhowr ah madaxdan ka socota dhanka Itoobiya ayaa kulamo la qaadan doona murtad xasan garguurte oo ah hogaamiyaha kooxda riddada waxaana la tilmaamayaa in taliyaha ciidamada Itoobiya uu doonayo in garguurte uu kala hadlo arrimaha ciidamadooda ku sugan gudaha Soomaaliya dhanka kale kulanka labada dhinac ayaa la sheegay inuu si guud u daarnaan doono howlgalka cusub ee EUSOM iyo sida ay kooxda riddada u qancin lahayd ciidamada xukuumadda Abiy Axmed maadaama dalka ay ku sugan yihiin boqolaal ciidamo Itoobiyaan ah dhanka kale murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa saacadii lasoo dhaafay isagoo isku muujinayay in xukuumaddiisu ay guul ka gaartay itoobiya uu sheegay inay xaqiijiyeen ahdaaftii ay ka damacsanaayeen itoobiya sidaasina lagu gaaray heshiis balse taa cagsigeeda kooxda riddada ayaa qoorta u raaricisay damcii itoobiya iyadoona u gacangelisay dhaxal sannado badan oo lasoo ilaalinayey lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulanka ay yeelan doonaan murtad xasan garguurto iyo madaxda ka socota dhanka Itoobiya balse arrinta la isweydiinayo ayaa waxay tahay murtad xasan garguurte Masar iyo Itoobiya miyuu hal meel isugu keeni doonaa oo sidaa miyuu mar kale lugaha kula geli doonaa jaxiimo hor leh ama xal kale oo fashil ku soo idlaada ayuu qaadan doonaa waase la arki doonaa natiijada ka soo baxda umuurahani maasaned abushayba ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka riddadu si bareer ah ugu dileen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falka ay geysteen murtadiinta marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa dhacdo qayb ka ah dhacdooyinka fawsha xun ee maleeshiyaadka riddada u geysanayaan dadka shacabka ah taasoo ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya mid ka mid ah dadka xoogsitada ah ee ku nool magaalada muqdisho ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku dhaawaceen gudaha caasimadda xilli ay maleeshiyaadkaasi doonayeen inay dhacaan cabdulaahi ibraahim muumin oo ah ninka ay dhaawaceen murtadiinta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac halis ah waxayna maleeshiyaadka kooxda riddada doonayeen inay ninkan xoogsatada ah ka qaataan taleefon u watay madaxa ilaa garabka ayay xabada kaga dhufteen askarta riddada wuxuuna yaallaa mid ka mid ah cisbitaallada muqdisho iyadoo la sheegay in xaaladiisa oo daran aawadeed aan waxba laga qaban karin eelada qofkan shacabka ah ee murtadiintu waxyeeleeyaan ayaa ka warramay sida uu u dhacay falkaasi oo dartid laan dilin waana moobeeladan wawiinaga eh dartiyoo laan dili moobeela laka dhacay marka laakiin oo meelo soo la kaarbiyo moobeelyana ku moqonyo walka qaadadi wal dhaai tuugi dhaati tuugi dilli madaga walan ku dhaway habad feero walan ku dhaway habad soo meelyaalo onka seeni meelyaha ku qaadani isbitaal madiini jeyni isbitaal madiini markii jeynin isbitaalkeen lan oo walbiin wanan ku qobadina malle haatan walma ku qobad korna meelan ku qaadan naari meele ku qaadani haddana isbitaalaha isbitaalo oo magaalada oo muqdisho gudaha ka dhex yaalaan isbitaalaha oo muqdisho kamid yihiin ayaa sheegnay hamiinkiin way hadda way ku jiifadahaya sariir oo boqol doolar eh dad oo masaakiin ahoo meelaha kuqahina iskaana kanti jamaadi haytin way ku adeegiday mahaaladaas suuqa tabeelaha ka adeegidi wal qudaar qudaar ee moose iyo asalad salaati iyo idisan yaljahan adeegidi xaaslo haay qolayo ha adeegidi lan idisan jiido haay meelaan ku horkoy telefoon wana meelaan telefoon la iska dilahay haafado hamiinka la galahay telefoon oo dhacahay marka telefoonki wiinagi telefoon dartisan ayaa lafoojan burbureen oo habeen ambeeli dhacdadan waxay imaanaysaa xilli ay sii kordhayso dhibaatada koox xiridada ay ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho maleeshiyaadka xiridada ayaa dadka shacabka ah ku haya dhacab bahsan waxayna dadka u diraan waxyaabo iska yaryar sida taleefanada iyo wixii la midka ahaa halka madaxda iyo siyaasiyiinta xiridada ay bow xoogan ku hayaan hantida bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo guud ahaan hantida muguurtada ah maatirid marwaan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii dambe martigelinaysay maleeshiyaad taa'ibiin ah oo ka soo baxayay safka cadowga kuwaasoo garwaaqsaday inay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay markii hore ka xubsiibteen askartan taa'ibiinta ah oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad waxay inta badan ka soo baxayeen safka maamulka ridada koonfur galbeed iyagoona ka imaanaya degmooyinka buuraxkabo diinsoor bardaale iyo baydhabo maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa uu muddo toddoba bilooda ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada ee hoostaga maamulka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed waxaana uu ka howlgalaya degmada bardaale oo ka mida degmooyinka uu cadowga kaga sugan yahay wilaayada baay isagoo taa'ib ah ayaa lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo markii towxiidka loo qabtay kadib ayuuna la hadlay idaacadda islaamiga andalus walaal magaca waliba leeray maxamed cabdiraxmaan maxamed waliba kukoy berdaal waa idinka waliba kutursanaay idinka berdaala kutursanaay todobbilooda idinka oo banaanka lahamiirka jari kadibna markaana fiiri walaala nimidoonti walbeenga iyin walboonku jarra waliba go'aansaday inteena ha ku dhabbaho banaanka kulwada todobilood maxamed ayaa dhanka kale ka sheekeeyay dhibaatooyinka ay ku jiraan maleeshiyaadka ridada ee gaalada u adeego wallahi faad iyo dhib qofka hamiinka injiifadaana biyaha injiifadaana bani aadamna isku fiiriyow meelara walowsoo harbahan weliska in ogayn inti wal oo shirki ayin daas dartiye arafad aska haskaduba kuli sharafaada isku dheh waliba go'aan ka deera intan iskugu dhaba ani waalidiinta marka talami inta la binaan ku bax taa'ibkan ayaa dhanka kale ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanka iidaale isagoona dhanka kale farriin u diray maleeshiyaadkii uu safkooda ka soo baxay mujaahidiinta haydhawaayan feelana haydhawaay wadan oo waliba kooya kala dambeyn yaala isku dambey dinta islaamka needan hijiira kooyananeedan haydhawaay wallahi walibaan haydhawaay si oo qofku muslima bana hadhawaay qadi wala haydhawaay isaayda hersara la haydhawaay wala jeelan muslimiinta is jeelin wala isqasin inta muslimiinta alla in jeelin anigo lay adowku adowkuna leyin waa in sheegay walahi fariin walbaan diray intii oo dafar ii rafaad waan dirifad intii oo unkooyan mujaahidiinta unkooyan fariinaan dirifad maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa uu ku daba feelayaa askar iyo saraakiil taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna arrintan timid kadib markii wilaayada islaamiga ee baay ay horay baaq toobadkeen ah oo ugu dirtay maleeshiyaadka ridada ee weli ku adkaysanaya safka cadowga maatanid abuxasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh